بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واعلموا رحمكم الله أن ربنا سبحانه جعل للناس في ذكره جزيل الثواب وجميل المآب وحض على ذكره وشكره كثيراً فقال, فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ذلك لأن الذكر من أجل القربات وأفضل العبادات وسالكه على سبيل أمن وأمان والفوائد التي يجتنيها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها انسان ولن يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يلازم الاذكار الماثوره عن معلم الخير وامام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة طرفي النهار وزلفا من الليل وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار السجود والأذكار المقيدة عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد ورؤية الهلال إلى غير ذلك مما يشمل أعمال العبد ويستغرق كل أحواله walaalayaal waxaynu khudbaddan isku xasuusin doonaa intaynu ka gaadhno xuska ilaahay la xuso fadaa-ishiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay wax ka mid ah walaalayaal xuska ilaahay ama dikriga kitaabka iyo sunnaha inta badan ku soo noqnoqday fadliga weyna leh waxaa looga jeedaa alityaanu bilalfaadi alatii warada atargiibu fii qowliha walikhaari minha in lala yimaado kelmadaha iyo eriyada sharcigu ina jeclaysiiyey inaynu la nimaadno isla markaana aynu badinno sida ee weedhaha iyo kelimaadka la yidhaahda albaaqiyaat asaalixaat kelmadaha baaqiga noqonaya ee suubsuuban oo lagu fasiray inay yihiin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar wmaa yulxaqu biha min alxawqalati walbasmalati walxasbalati walistigfaari wanaxwi dalik wاdducaa'i bkhayray اdunya wاlaakhira iyo wixii adkaarta raacaya sida laa xawla walaa quwata ila biاllah sida bisinkii sida xasbaladii oo looga jeeda xasbuna allah wanicma alwakiil ama xasbiya allah wanicma alwakiil istikfaartii iyo ducadii qofku uu ilaahay ku baryaayey ee inuu siiyo khayrka adduunye iyo ka aakhiraba walaalayaal dikriga caynkaasa fadligiis iyo fawaa'idiisu aada iyo aada bay u badan yihiin xaqiiqa ahaana qofka rabbigii xusaaya ee had iyo jeer ilaahay xasuusan waa qof rabbigii ku xidhan khafladda iyo qalbi qalalkuna uu ka fog yahay weeye sidaa awgeed baa rabbi wuxuu inooga warramay dembi dhaaf iyo ajar weyn in lagu helo xuskiisa waaddaakiriina allaha kaiira waaddaakiraat acadda allahu lahum makfiratan wa ajaran cadiima sifaad ilaahay jalla wacalaa addoomihiisa wanaagsan uu ku sifeeyey oo toban ahaa wuxuu rabbi ugu dambaysiiyey ragga iyo dumarka ilaahay jalla wacalaa in badan xusa kuwaasi maxay leeyihiin allah wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar aada iyo aada u weyn waxaad u malaynaysaa ajarka rabbulcizati jalla jalaaluhu uu ku sifeeyey inuu yahay mid aada iyo aada u weyn xuska rabbi qofka qalbigiisa ayaa ku degaaya oo ku nafsoonaanaya waxshadana waxa weeyaan wuu kaga fogaanayaa waayo waxa qalbiyadu ay ku qoyaan waxay ku xasilaan waxay ku noolaataa ilaahay jalla wacalaa xuskiisa allihii abuuray ee khalqay xuskiisa sida rabbiba yidhi alaa bidikri illaahi taطma'inu lquluub xuska ilaahay bay ku xasishaa oo ay waxa weeyaan ku qabowdaa quluubtu sidaa awgeed baa rasuulkeennu tilmaamaya xadiidka صaxiixa ku yaala mathalu اladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbahu mathalu اlxayi wاlmayit qofka ilaahay xusaaya ee qalbiga iyo carabkaba ka xusaya iyo ka aan ilaahay xusayne iska qafladaysani waxay isu yihiin qof nool iyo mid dhintay oo geeriyooday bay isku yihiin mar kale waxaa qur-aanka rabbi inoogu sheegay falaaxa iyo guusha la doonayaba in xuskiisa lagu helaayo oo la badiyo oo ilaahay jalla wacalaa in badan la xuso haddaad jeceshahay ilaahay inuu kaa raalli noqdo kuuna naxariistuu jannada ku geeyo haddaad cadaabkiisa iyo cadhadiisa aada ka baqanayso oo aada ka feejigan tahay arrintaa falaax baa la ydhaha waxaa lagu helayaa xuska rabbi wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun ilaahay xusa in badan si aa u liibaantaan maalinka qiyaame ee cadceedda la soo dhowaynaayo ee kulaylka darani jiro ee dadku ay dhididi doonaan ilaa qaarkood dhididkoodu uu hafin doono maalinkaa waxaa jira dad cadceed aanay is arkayn oo carshiga rabbi jalla wacalaa hadhkiisa hadhsan doona dadkaana rasuulku calayhi asalaatu wasalaam axaadiid kala duwan buu ku sheegay cidda ay yihiin xadiidka bukhaariga iyo muslimku ay wariyeen ee abi hurayra toddoba ayuu ku sheegay toddobadaa wuxuu ku daray warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah waxaa ka mida nin ilaahay jalla wacalaa xusay oo xasuustay isagoo gaar ah oo gooni u jooga dabadeetana labadiisa indhood oo hin iyo ilmo ay la burqadeen walaalayaal waa fadli aada iyo aada u weyn iyo qiimo aan la soo koobi karin xataa fawaa'idiisa waxaa ka mid ah jidhka qofku wuu ku xoogaystaa sida qalbigu ugu hagaagayo ee uu ugu noolaanayo ayaa qofka jidhkiisuna dikriga ilaahay jalla wacalaa uu ugu xoogaystaa waxaanu xataa qofku markuu yahay qof ilaahay xidhiidh la leh oo ilaahay xusa xataa wuxuu iska xejiyaa shaqooyinka adag iyo howlaha ayuu iska xejiyaa tacabka iyo daalka iyo wahabka iyo culayskana wuu kaga badbaadaa qiso la yaab laa dhacday wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima oo rasuulku aada u jeclaa calina ay wada joogeen radia allaahu canhuma ayaa shaqadii bilaa shaqaalay ahayd dabeetana shaqadii guriga iyo howlihii ayay ku daashay oo tacab iyo culays uu kala soo dasray waxay maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in addooma loo keenay dabadeetana gurigiisii bay tagtay iyadoo doonaysa aabbaheed inay soo weydiisato cid addoomaha ka mida oo u shaqaysa oo hawshan ka kala furata inuu soo raaciyo may helin rasuulkii calayhi salaatu wasalaam laakiin caaisha ayay fariintii u fartay rasuulka markay fariintu gaadhay goor habeennimo ah ayuu gurigii inantiisa yimi iyo cali radia allaahu canhuma iyagoo jiifsaday ayuu u yimiba wuu kala dhex fadhiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu kala dhex fadhiistay ayuu arrintan la yaab kale u sheegay wuxuu ku yidhi alaa ucallimukumaa khayra mima sa'altumaani ma idin baraa wax idinka wanaagsan oo idinka khayr badan wixii ay weydiisateen idaa akhadtumaa madaajicakumaa tukabiraani arbaca wa halaaiin wa tusabixaani halaaan wa halaaiin wa taxmadaani halaaan wa halaaiin fa huwa khayru lakumaa min khaadimin bukhaari iyo muslim baa wariyey marka aad jiibsataan ee doonaysaan inaad seexataan uun adkaartaa iyo dikrigaa la yimaada afar iyo soddon jeer baa waxaa la odhanayaa allaahu akbar subxaana allah iyo alxamdu lilahna min saddex iyo soddon jeer baa la odhanayaa sidaasay boqol ku noqonayaan markaad sii seexanaysaan inaad adkaartaa la timaadaan boqolkaa jeer aad dikrigaa tidhaahdaan ayaa shaqaale iyo khaadim idinka wanaagsan oo idinka khayr badan baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam idan xadiidku wuxuu tilmaamayaa laga qaadanayaa in qofka dikrigan uu ilaahay xusaayo jidhkiisu xataa uu ku dhismaayo ee waxaana la sheegay oo soo arooray cali bnu abi aalib radia allaahu canhu inuu yidhi habeenkan ka maqlay rasuulka laga bilaabo weli kama tegin dikriga sidii baan habeen walba u akhriyaa ilaa habeenna dagaalla ay jireen oo cuslaa ayaa waxa weeyaan aanu ka tegin oo uu akhriyey walaalayaal shaydaanka dikrigaa ilaahay ayaynu kaga badbaadaynaa kaga nabadgelaynaa waa dhufays shaydaanka lagaga dhufays qaato wakadalika nafaha shar kalehoo dhan isha iyo sixirka iyo xaasidnimada iyo xumaan oo dhan xuskaa ilaahay iyo dikrigiisu waa dhufays laga galo isla markaana lagaga badbaadayo biidni illaahi tacaala sidaa awgeed baa dadka marka xuska ilaahay ku yaraado dikriga ilaahay markay iska iloobaan ee qafladda iyo qalbiqalalku qabsado ayaa shaydaanku waxa weeye aada iyo aada uga shaqaysanayaa miduu lumiyo miduu khayrka seejiyo miduu galo oo uu derdero miduu waxa weeyaan markaa awliyadiisa iyo dadkay saaxiibada yihiin u dhibo calaa kulli xaal dhibaatooyin fara badan ayuu ku soo daynayaa walaalayaal haddaad ilaahay jalla wacalaa xuskiisa badiso waxa taasi ay keenaysaa qalbigaagu inuu saafi ku ahaado oo uu kuu caddaado waayo qalbigeennu marka hore waa caddaan laakiin sida birtu ay u miridho ayuu qalbigu u mirdhaa qalbiguna inuu mirdho waxa keena macaasida iyo qafladda ayaa keena sida awgeed baa mar kastoo qofku rabbigii uu xuso miridhkii qalbiga fuulay iyo madowgii fuulay baa meesha ka baxaya waxaana dib ugu soo noqonaysa caddaankii iyo saafinimadii baa dib ugu soo noqonaysa sidaa awgeed xuska ilaahay jalla wacalaa waa inaynu badinno fadaaishiisa walaalayaal aan idin xasuusinayo waxaan ku soo khatimayaa arrinta weyn ee rabbi jalla wacalaa qur-aanka uu kaga warramay ee uu yidhi fadkuruunii adkurkum ixusa waan idin xusi doonaae qofka ilaahay jalla wacalaa xusa ilaahay wuxuu abaal uga dhigay inuu isaguna xusi doono u fiirsa yaa cabdallaah addoon ilaahii abuuray waxa weeyaan xusaayo uu ku xusaayo inuu ammaano inuu u dembi dhaafo inuu abaal mariyo inuu jeclaado wamaa ilaa daalik haddii xuska ilaahay sharaf kalaba aanu lahayn taa mooyaane taasaa sharaf iyo qiimo ugu filaan layd maxaad u malaynaysaa iyadoo ahlulcilmigu ay sheegeen boqol faa'iide in ka badan iyo boqol fadli in ka badani xuska ilaahay jalla wacalaa inay ku jiraan walaalayaal dikriga ilaahay mar waa waajib oo meelo uu waajib yahay baa jira oo dikriga aynu rukuucda la imanaynaynu leenahay subxaana rabiya alcadiim waa waajib weeye sida saxiixa ah dikriga aynu sujuudda la imanaynaynu leenahay subxaana rabiya alaclaa isna waa waajib wahaakada marna waa mustaxab waana sida uu u badan yahay dikriga marka wax la cunayo marka wax la cabaayo marka dharka la xidhanaayo gelitaanka masaajidka iyo ka bixistiisa kadalika guriga gelitaankiisa iyo kabixistiisa salaadaha faralkaa dabadooda adkaarta lala imanaayo waa sunno iyo mustaxab qofku khayr badan uu ku helaayo adkaarta galabtii iyo ta waxa weeyaan subxii marna waa makruuho qofku markuu xaajo gudanaayo dikriga ilaahay inuu la yimaado waa laga fiican yihi laakiin xaaladaa ka hor waa mid mustaxabah oo fiican marna waa muxaram oo markan khudbadda la dhegaysanaayo ee dadku ay fadhiyaan ee hadalkii khadiibka ay dhegaysanayaan dikri la iman maayaan ee khudbadda ayay dhegaysanayaan waayo xaaladan waxa ilaahay waajibiyey jalla wacalaa in khudbadda la dhegaysto xataa marka rasuulka la soo qaado sala allahu calayhi wasalam salliga rasuulka inaad qalbiga un kaga sallida mooyaane sida saxiixa ah kor u qaadi maysid oo waxa weeyaan kor ugu salii maysid waayo wakhtigan gaarka ah waxaa la sharci gareeyey in khudbadda la dhegaysto walaalayaal dikrigu wuxuu leeyahay noocyo kala duwan ama meelo kala duwan ayaa laga qabtaa waxaan khudbaddan hore kusoo gebagabaynayaa xuska ilaahay jalla wacalaa oo u qaybsama mid caam ah ama mulaqa iyo mid muqayada waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalo ilaahayna jalla wacalaa kaga baqno faa'iide adduunyo iyo mid aakhira labadaba waynu ku helaynaa laakiin qofka muslimkaa waxa saaran markuu rabbigii xusaayo ama cibaadooyinka kale la imanaayo waa in ujeeddadiisu ahaato inuu ilaahay ugu dhowaado ilaahay ku raalligeliyo jannada ku helo cadaabka ilaahay iyo cadhadiisa kaga badbaado waa inay ujeeddadiisu taa tahay waxyaabahan kale adduunyada la xidhiidhana laa shaka qofka si saxa ula yimaado uu ku helayaa ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo aquulu maa tasmacuuna waastaqfir allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin wslى اllah wslma wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wclى alih wصaxbihi waslama tasliima kaiira marka la eego walaalayaal xuska ilaahay jalla wacalaa meelaha uu ka yimaado ama lagala lagala yimaado waa qalbiga iyo carabka oo wada socda markaad ilaahay xusaysa inaad afkana ka xusto isla markaa qalbigana aad ka xusto labadiiba aad israaciso ayaa loo baahan yahay dikriga layna farayna waa kaa ee ka fadliga dhammayska tiran lihiina waa kaa weeyi waxaa kaloo iyaduna suurowda in ilaahay jalla wacalaa qofku uu qalbiga ka xuso isagoon afka kaga dhawaaqahayn inuu qalbiga ka xuso taana waxyaabo badan baa soo gelaya oo ay ka mid tahay makhluuqaadkan ilaahay iyo siduu u abuuray iyo xikmadda ku jirtaa inuu qofku ka fikiro ilaahay cadamadiisa iyo waxdaaniyadiisana uu u daliishado ee waxaa kale oo ka mid ah in ilaahay carabka laga xuso waxa dhacdo qofku isagoo qalbigiisii wax kale ku mashquulsan yahay oo ama gaadhi wada ama hawl kala wada inuu carabka ilaahay jalla wacalaa ka xusaayo iyada qudheeduna waa khayr waa arrin wanaagsan ha lagaba fiicnaado oo labadaba in la israaciya ha ka dhammaystirnaato laakiin waa mid fiican waxaanad ogaataa mar kastood carabkaaga barto kelimaadka wanaagsan iyo xuska ilaahay wuxuu ka mashquulayaa wixii xumaa xantii iyo beentii iyo diradiraaranimadii iyo iska tororagtii faraha badnayd ayuu carabku ka mashquulayaa oo wuxuu noqonayaa carab ku mashquulsan wax wanaagsan sidaa awgeed baa xadiis saxiixa waxaa ku soo arooray nin baa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu u sheegay sharaa'icdii islaamka iyo waddooyinkeeda inay ku bateen qaala fa akhbirnii bishayin atashabbathu bih waxaan qabsadoon ku dhega rasuulka ilaahay uu ii sheeg buu yidhi rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam jawaamiculkelim baa la siiyey wuxuu ugu jawaabay laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaahi caza wajal carabkaagu yaanu ka zuulin inuu dikriga ilaahay ka qoyanaado mar walba dikriga ilaahay carabkaaga ha ka qoyanaado mar walba dikriga ilaahay carabkaaga ku hay waa arrinta qof kasta oo muslim ah la gudboon had iyo jeer inuu ilaahay xasuusnaado oo qalbigana uu ka xasuusnaado afkana uu ka xuso ilaahay jalla wacalaa walaalayaal xuskiisa wax inooga wanaagsani ma jiro waa dawo xuska ilaahay jalla wacalaa waa dawo qalbiguu dawo u yahay jidhka ayuu dawo u yahay waa wanaag adduun iyo aakhiraba aada iyo aadaynu ugu dadaalo ilaahay jalla wacalaa khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo xuskiisana ilaahay jalla wacalaa haynoo fududeeyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi